hay-adaha qaramada midoobey ayaa sheegtay in dadka laga soo saaray magaalada laascaanood iyo nawaaxigeedu ay haatan gaadheen toddoba kun laba boqol iyo konton qof dhinaca kalena maamulka degmada laascaanood ayaa soo saaray amaro cusub oo dhinaca amniga duqa degmada laascaanood cabdiraxiin cali ismaaciil ayaa wariyaha v o eda laascaanood cabdikariin olol uga warramay tallaabooyinkaasi cusub
amarada aanu soo saarnay maanta oo ah lix iyo tobankii bishii tobnaad laba kun iyo koob iyo labaatan maalin sabti ah waa amaro quseeya ama xoojinaya xaaladihii amniga lagu sugayey ee baryahanba ka socday degmada laascaanood ama caasimadda gobolka sool bay quseeyaan maanta shir jarayd kaan maanta qablin golahayga deegaanka wuxuu ahaa tinimole ama mas-uuliyadla loola shaqeeyo ciidamada amniga maamulka dowladda hoose iyo dhammaan laamaha amniga ee ku shuqulle howlaha nabadgelyada maxaa ka mid a amarada aad soo saarteen ee dhanka ammaanka la xidhiidha ee degmada laascaanood ee aad bulshada la wadaagteen amarada aanu soo saarnay dhammaantood waxay salka ku hayaan arrimo aanu u aragnay in lagu sugayo amniga ta koowaad waxaa weeye in qof kasta guriga uu kiraynayo oo uu caddeeyo u keeno dowladda hoose cidda uu ka kiraynayo oo la ogaado ta labaadna waxaa weeye in la xidho guryaha luuqyada u dhexeeya guryaha oo ah arrin nabadgeliyo darada gabaad siisa ama aynu ognahay inta badan ee dilalka magaalada ka dhaca dadka waxaa loo galaa luuqyada u dhexeeya guryaha marka waxaanu amarnay shacab weynaha ku dhaqan magaalada laascaanood in la xidho dhammaan luuqyada u dhexeeya guryaha maxaa kusoo beegay inaad fariimahan oo kale aada soo saartaan bulshadan aada la wadaagtaan waxaa kusoo beegay wax kasta oo soo kordha waxaa laga dhexlaa arrin baa laga dhexlaa waxaynu ogaanay markii daraasad la sameeyey ama dilalkii ugu dambeeyey waxay ka dhaceen dad loo galay luuqyada sidaa awgeed waxaanu garowsannay in luuqyadani ay caqabad ku yihiin amniga magaalada amaradan iyay si gaara u saameynayaan aada soo saaraysaan ma magaaladao dhanba soo xaafadaha qaarkood maya waa magaalada oo dhan inta ay ku fadhido magaalada laascaanood oo dhan bay qusaysaa amaradani cid kasta oo degan magaalada laascaanood bay qusaysaa waxaa weeye in la xidho luuqyada guryaha u dhexeeya in la xareeyo taangiyada oo ah iyadana gabaad cadowga ku gabado waxaa kaloo dhinaca socda iftiiminta magaalada oo aanu iyagana amar ku siinay shirkadda magaalada sol bower inay iftiimiso magaalada iyo in ay dadyooga xaafaduhu ay samaystaan contribution iska ururiyaan inay iftiimiyaan xaafadahooda iyo guryahooda ninkay awoodaan oo nin walba gurigiisa ku xidho kale waxaa jira dee howlgallo oo lagu sameynayay magaalada gudaheeda oo dad badanna lagu raray mayr weli ma socdaan mise way istaageen maya arrimahaas way socdaan amniga magaaladana si wacan baa loo sugayaa dadaalo badan baa socota ay wado xukuumadda somalilan wafdida heer wasiire ay joogaan magaalada uu hogaaminaya wasiirka wasaaradda arrimaha guduhu iyo taliyayaasha ciidamada waxaa taa dhinac socda dadaalla ay wadaan golaha deegaanka iyo maamulka gobolka iyo shacabweynaha degmada laascaanood oo aan mahadda koowaad ilaahay ka sokow oo aan iyaga u mahad celinayo sida ay uga go-an tahay inay la shaqeeyaan maamulkooda iyo mas-uuliyiintooda
dhegeystayaaalkaasina wuxuu ahaa duqa degmada laascaanood cabdiraxiin cali ismaaciil oo uu warramayey wariyaha v o eda laascaanood cabdikariim olol